halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a o aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika
galab wanaagsan dhammaan dadka hawada naga dhagaysanayo waa jimce toddobiyo labaatanka bisha juun sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira halkan idinka daadihinaya anigoo ahaa cabdulcasiis xuseen iyo caashe ibraahim
qodobadaan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shirka madaxda qaaradda afrika uga socda egotorial guinea oo looga dooday sida ay isaga kaashan karaan falalka argagixiso ee ka socda qaar ka tirsan dalalka afrika afar qof oo soomaaliya ah oo lagu gubay dalka koonfur afrika yukrain oo heshiis iskaashi la saxiixatay midowda yurub inkasta oo ruushku ka digay in heshiiskani uu cawaaqib xumo u soo jiidi doono yukrain sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan muranka ka dhashay heshiiskii ay dowladdu dhowaan dhex dhigtay maamulada isku haya koonfur galbeed soomaaliya heshiiska markuu soo hadal qaado wax wanaagsan weeye laakiin waxaa ka muuqata in lixda gobol aaminsanaa aysan aaminsanayn in la heshiiyey waxaa kaloo la ogyahayna in soomaali kale oo gobolka banaadir kasuta inay iyaguna arrintan kuwa dhextireen oo dhahayeen lama jirno oo wasiiradiiba ay tegi waayeen shirkii golaha wasiirada iyo
qodobadaasi oo dhan waxaa ka soo hormaraya warka caalamka
madaxweynaha dalka ukrain betro boroshenko ayaa dalkiisu maanta waxa uu heshiis la saxeixday midooda yurub iyadoo heshiiskaasina uu yahay heshiis dhinaca ganacsiga xorta ah madaxweynaha ayaa sheegay in waddankiisu wax badan uu huray saxiixa heshiiskan dalka ukrain ayaa qalalaasa siyaasadeed galay sannadkii hore iyadoo talada dalkana laga tuuray madaxweynihii hore oo si aada isagu u taageersanaa siyaasadda ruushka tallabadan ayaa keentay in gobolka krimiya uu ka go'o ukrain kuna biiro dalka ruushka xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa jimcahan la kulmay boqor cabdalaha waddanka sacuudi arabiya si ay uga wada hadlaan sida looga hortegi karo islaamiyiinta sunniga ah ee la wareegay qaybo ballaaran oo dalalka ciraaq iyo syriya ka mid a keeri ayaa khamiistii magaalada baariis kula kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee sacuudi arabiya jordan iyo istogo imaaraadka carabta dadaal lagu doonayo in gobol ahaan laysku bahaysto sidii looga hortegi lahaa dowladda islaamiga ee ciraaq iyo shaam amaba i s i l kooxda ka go-day alqaacidaha ayaa la aaminsan yahay in taageeradooda dhaqaale ee ugu badan ay ka helaan meelo ka mid ah wadamada gacanka ee sunniga kuwaas oo kasoo horjeeda dowladda ra-iisul wasaare nuuri almaliki ee ay hormuudka ka yihiin shiicadu
madaxda dalalka ku bahoobay ururka midowda yurub ayaa shir madaxeed laba maalmood qaadanaya kule magaalada bruseles shirkan ayaa lagu soo dooran doonaa madaxa cusub ee ururka midowda yurub waxaana lagu wadaa inuu jagadaasi ku guuleystay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka luxemburg master jean claude janker hase yeeshee waxaa arrintaasi ka soo horjeeda ra-iisul wasaaraha britain david cameron oo u arka in master jankan aanu jagadaasi u qalmin
saraakiil ku sugan koonfurta dalka indiya ayaa sheegtay in ay dhinteen afar iyo toban qof shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay qaraxday dhuun gaas saraakiishu waxa ay sheegeen in dab uu ka kacay dhuunta aroornimadii kaas oo ku fidaya tuulada la yidhaahdo nagaram islamarkaana gubtay guryo iyo goobo ganacsi ilaa iyo hadda lama caddayn sababta keentay qaraxa dhuunta ra-iisul wasaaraha indiya narenda modi ayaa tacsi u diray qoyskii dadka dhintay horaantii bishan ayaa lix ruux waxay ku dhinteen gaas sun ah oo kasoo dareeray warshad samaysa birta oo ku taala gobolka la yidhaahdo jatisgrag
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay goordhow waxaa noo soo socda barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maantana ku saabsan muranka ka dhashay heshiiskii dowladda soomaaliya ay dhex dhigtay maamulada isku haya koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba waxaan dhegeystayaasha xusuusinaynaa haddii ay doonayaan inay fikirkooda ka dhiibtaan barnaamijka faaqidaada iyo mowduucaasi aan maanta kusoo qaadanaynaba in ay fikirkooda noogu soo gudbin karaan emailkeena somali at v o news com ama sidoo kale ay bogga aan ku leenahay facebooka ay kusoo qori karaan fikirkooda ku aadan shirka heshiiskaasi ay dowladda soomaaliya dhex dhigtay labada dhinac balse murankana dhaliyey haatanna qaaradda afrika magaalada malaabo dalka equatorial guinea haddaan aadno magaaladaasi waxaa maanta lagu soo afjarayaa shir ay leeyihiin madaxda qaaradda afrika shirkan ayaa madaxdu qodobada ay uga doodeen waxaa ku jira sidii ay iskaga kaashan lahaayeen dagaalada argagixisada ee qaaradda ka socda gaar ahaan soomaaliya nigeria iyo weliba bartamaha afrika sidoo kale madaxda dalalka bariga afrika ayaa dhinacooda si wada jira u saxiixay heshiis lagu abuurayo ciidamo gaar ah oo heegana oo ay yeelanayaan dalalkani haddaba khadka taleefonka ee magaalada malabo waxaan kula xiriiray oo aan shirkaasi ka waraystay axmed cabdisalaan safiirka soomaaliya ee dalka etoobiya waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal waxay madaxdan afrika ka wada hadleen shalay iyo maantaba
cabdicasiis waa mahadsan tahay shirkan wuxuu ka socdaa equatorial guinea magaalada malabo la yidhaahdo shirkani waa shirkii caadiga ahaa laba jeer ayaa african unionku ururka istaga afrikaanku waxay sameysay laba jeer bay sanadkii shiraan marka shirka wuxuu kasoo bilowda cabdisababa halkan annaga waxaan nimid safiirada kusoo horeeya halkan bisha labaatankeedii ayaan nimid ilaa afar iyo labaatankeed ilaa saddex iyo labaatankeedii safiiradaa shirayay afar iyo labaatankii iyona waxaa saddex iyo labaatankii iyo afar iyo labaatankiina waxaa shiray wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka africa shirkan marka thiimka ugu muhiimsane laga hadlayay ayaa wuxuu ahaa dhinaca beeraha iyo horumarinta sanadba meelbaa tobic la saaraa laakiin waa shir ay isugu yimaadaan keliya afrikaanka maahane dhammaan caalamka o dhan baa yimaada dowladaha caalamka o dhan bankimun baa yimaada waa tahay waxaad moodaa mudane safir in si weyn looga dooday oo shirkaba ajandihiisa ay hadhaysay arrinta falalka argagixisay qaaradda ka taagan maxay maxay madaxdu arrintaasi ka yidhaahdeen arrintu waxay kamid ahayd arrimaha ugu muhiimsan ee yani runtii gobolka ka socda sidaa la socotaba runtii hadda markii aadka looga hadlayo soomaaliya waxay kamid ahayd meelaha hadda waa araga badan ee ku leh arrimahan argixisada iyo dhibka uu ka dhacay muddo dheer ciidamo afrikaanana ay joogaan marka dooda halkan ka socotay in badan baa soomaaliya looga hadlayay laakiin sida aada la socoto cabdicasiis guud ahaan gobolka oo dhan waxaa ka socda dhibaatooyin badan gaar ahaan nigeria mali saaxilka oo dhan argixisadii hadda ka dhacay dhibaatooyin ka dhacay kenya jabuuti marka waxaad umalaysaa arrimaha amnigu central africa oo kale waxaa ka socda inay inay aada iyo aada qaaridda aada u habeenayeen marka maxaa la taaban karo madaxdani ay arrintaasi amniga iyo argagixisada ay ka wada hadleen inay ka qabtaan oo si wada jira isaga kaashadaan laba arrimood baa socota arrin waa arrimahan hadda interventionka hadda sida soomaaliya o kale amisom ay joogto oo runtii ay fangareyso yani caalamku fangareyo ciidamada ku jiraan ciidamo badan oo afrikaan ay yihiin arrinta south sudan ka socota arrinta maali ka socota arrinta nigeria ka socota runtii solidarity in dalalka dhibaatooyinku ka jiraana waxalla wixii gacan laga siin kara laga siiyo laakiin meesha sanadkan culayska la saara waxa weeye in si qorshaysan loo sameeyo ciidan hadda muddo soo socday oo ah gaar ahaan gobol gobolada urur goboladu ay sameeyaan gaar ahaan hadda east africa oo kale waxaa la isla afgartay madaxda gobolka bariga africa waxay isla afgarteen in la dhiso ciidan la yidhahdo east african stand by force ya ciidan joogta ah oo gobolkan oo dhan oo haddii hadda dhib ilaahay markeena dhibi uu yimaado ama wax dhacaan si degdega ugu gurmin kara dalalka gobolka africa sidoo kale ciidankaas wuxuu ka jiraa koonfurta africa wuxuu ka jiraa galbeedka africa kulligiis iyo hadda go-aanka la qaatay waxaa hogaaminaya doodaas madaxweynaha rwanda ayaa hogaaminaya paul kagami prime ministerkeena iyo dhammaan gobolka o dhan baa ka qayb galay waana laisla siyaxay in ciidankaas la dhiso stand by forceka la yidhaahdo waa tahay marka ciidan iyo ciidamadiisa iyo laga shaqeeyo mudduuna soo socday waanuna dhamaystir bay ahayd hadda maanta wixii la qabtay marka ciidankaasi heeganka ah ee la sameynayo bariga africa loo sameynaya xaggoo saldhigoodu noqonaya tir ahaan imisaa lagu heshiiyey wuxuu noqonayaa ma aha ciidan meel isugu tegaya ma noqonayo dowlad walba oo hadda qayb ka ahi waxay identify garanaysaa ama sheegaysaa qayb kamida ciidankaas for instance dalalka haysta ciidanka lugta waxaa leeyahay laba batalyan oo urur ayay diyaarinayaan oo la tababaraya oo dalkaa joogaya dalalka ku fiican yani diyaaradaha waxaa la siinayaa qaybta diyaaradaha kuwa maraakiibta haysta ama badda haysta waxaa la siinaya qaybta badda qolaba marka waxaa la qaybsanaya shaqadii baa la qaybsanaya ma noqonayo ciidan inta laysu keeno meel fadhin doono oo shaqa wada qaban doono oo kharash u baahan wuxuu noqon doonaa ciidan markii gurmad loo baahdo waa tahay laysugu yeerayo soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya u saxeexay n ciidankaasi n heshiiska la lagu abuurayo door intee leeg baa soomaaliya markaa uga bannaan ciidankaas ma ciidan bay ku soomaaliya daraysa waxay so- ciidanka markii hadda dee ciidamadeena hadda waa naga dhismaha ku wadna soomaaliya waxay ballan qaaday markii ciidamadeenu dee ay soo dhismaana inay contribution ka geysan doonto ee qaybta ciidanka ee dhaqaale hadda la iska rabaana wuu jiraa haba yaraada qaybta soomaaliya kusoo aaday oo contribution oo dalalku ay sameynayaan soomaaliya gacan bay ka geysanaysaa marka waxay ku xidhantay uun marka soomaaliya ciidankeedii dib u soo noolaado shaqadaas hadda socoto oo ciidan dhisidaas socoto hadda waxaa laisla hadlaya waa aasaaskii ciidankaas marka waxaa laga yaabaa laba sano saddex sano kabacdi inuu ciidankani howlgalkiisu soconayso marka iyo iyo dhibka imaan doono marka kolley soomaaliya hadda qayb bay ka tahay discussionkaas mudduuna soo socday haddana heshiiska qayb baan ka qaadanay waa tahay marka waxaad iiga warantaa n ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo isagu shirkan u matalaya dalka soomaaliya n intuu shirkan socday eh, shalay iyo maantaba cid uu si gaara ula kulmo madaxda caalamka ka socotaa ma jirtaa ra-isul wasaaruhu labadii casho hadda uu joogay wuxuu fursad u helay in madaxda caalamka ka timid arko shalay wuxuu shir wakti fiican qaatay la kulmay bankimon saaka wuxuu la kulmay wafdi ka socday dowladda maraykanka madaxda afrikaankana ee gaar badan qaar badan baanu si goonigooniga isu aragnay waxaa runtii muhiim ahayd waxa weeye waxaa nooga soo baxay shirarkii uun socday gaar ahaan ee, maraykanka iyo ee, u n kaba in si aada loo soo dhaweynayo dadaalada hadda dowladdu ay ku jirto ee ay ku maaragtay dib u heshiisiinayso dadka soomaaliyeed iyo iyo maaragtay gobolada dalka ee aada waxaa ka muuqatay in uu bankimon ammaan badan ugu soo jeeday dowladda heshiiskii ay ka gaartay dowladdu gobolada bay bacool iyo lower shabeelle wuxuuna ee, prime ministerku u sheegay in dadaaladaas gobolada dhexena ay wadaan wadahadalna oo ay somaliland ka socdo ee, dhinaca kalena puntland already ay dowladda howlaha ay ku jirto ay qayb ka tahay
kaasi waxa uu ahaa axmed cabdisalaam aadan safiirka dowladda soomaaliya ee dalka etoobiya oo isagoo ku sugan magaalada malaabo ee dalka equatorial guinea khadka taleefonka iigu waramayey
afar qof oo ka mid ah soomaalida ganacsatada ah ee ku noola dalka koonfur afrika ayaa lagu gubay xaafadda la yidhaahda denver ee duleedka magaalada johannesburg mid ka mid ah afartan qof ayaa la sheegaya inuu haatan ku jiro xaalad miyirbeela haddaba ibraahim xasan daanduray ayaa khadka taleefonka waxa uu ku helay maxamed shuuriye rooble oo ka mid ah milkiilayaasha dukaanka islamarkaana ay qaraabo yihiin ragga la gubay waxaanu ugu horreyntii weydiiyey siday wax u dhaceen haa war baan ka hayaa goobjoog baan u ahay dukaanka anaa iska lahay ragga lagu gubay afar nin bay ahaayeen mid maxay dhahaan cabdiqaadir ibraahim iyo xuseen maxamed shaalle iyo cabdiqaadir cabdulaahi nunow iyo cabdi a- abukar sheekh dhaqan bay ahaayeen afartaas nin baa dukaanka ku jireen wakti galab ayaa baasiin lagu soo tuuray hal saac oo habeenimo haye xagguu ku yaalla dukaanka muxuu ku yaalay xaafadda ay dhahaan denver hostel ee magaalada johannesburg haye marka adiga maxaa xiriira oo aad la leedahay eh, dadkaas aad ii sheegtay in dukaanka lagu gubay maxamed Eh, xiriir waana leeyahay daanduray eh, ragga horta waa rag waa ila dhashay ragna waa un ilmo adeer laba hadda waay bannaankay joogaan labana maxay ku jiraan isbitaalka johannesburg academy waa gartay marka dukaankaasi yaa ku gubay dukaanka maxaa ku gubayay ragga dad wadani ah oo ka xun ganacsiga soomaalida agtooda ka fureen ka shaqaysanayaan Eh, maxamed laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in guriga dukaanka uu ku yeelay milkiilihii ama ninkii iska lahaa iyo idinka muran uu idinka dhexeeya arrintaas ma jirtaa macnaha ninkii du- guriga lahaa iyo annaka dhexdayna miya ha maya ninka guriga lahaa iyo annaka dhexdayna muran kama jirin ee nin kale oo madowga oo wadaniga ah ayaa ganacsiga meesha aan ku haysano ka xuma haye ninkaasi markii maidin yimid ka hor inta aan dukaanka laidinku soo weerarin intaan dukaanka nalagu gubin ka hor nooma yimid laakiin dhowr jeer ayuu tuuga noo soo diray oo dhowr jeeraa nalagu xabadeeyey hadda habeenka talaadada waay wixii nala gubay isniintii waana la soo weeraray qoryaana lala dhacay bishii aan soo dhaafnay sigaca iyadana lamid waana la soo weeraray ninkanaana ka dambeeyey oo ganacsiga meesha ku leha wadaniga dukaanka badeecadda idintii lay maxaa ka mid ahaa badeecadda maxay dhaneed soddon kun oo dollar haye alaabta maxaa ii sheegi karaysaa dukaanka tile alaabta dukaanka telay adaab badan bay ahayd oo hadda waxaan soo koobi karaa oo telefoon aan soo koobi karaa ma ahaan maxaa ka mid a ood gadaan kamid ahaa alaabta aan jeedahayo maxaa kamid ahay macnaha muxuu ahaa alaab re- ee maaragtay maacuun maxay ahayd cuntay cuntay ahayd alaabta cunta halseel u ah alaabta jumlada ayaad gadaan waa fahmay e marka hadda waxaad ii sheegtay in afarta muwaadin ay dukaanka joogeen oo lagu gubay oo laba ka mid a hadda bannaanka ay joogaan laba kalena cusbitaalka ay jiraan labada cusbitaalka jira xaaladooda maxaa ii sheegi karaysaa labada isbitaalka joogaan xaaladooda waan ku hayaa suways waxaan waan u tagay xuseen maxamed shaalay wuu roon yahay cabdiqaadir ibraahim baa xaaladiisa aad u xun kumburo weli koon buu ku jiraa safaaradda soomaalida ee joogta ee koonfur africa arrintaani ma ka hadashay maya warkaama siini kari meeshaas waa gartay marka hadda dukaankii waa basbeelay dukaankii waa baaba-ay raggana xaaladiisa waa saas boliis iyo wax arrintaasi soo dhex galay ama yimid meesha ma jiraan markii meesha la gubay dhibka markuu dhacay boliis way imaatay oo debdemisaa imaaday kadibad boliis waxay naga qortay way naga way istaadmeen Eh, raggii magacyahoodii iyo meeshay joogaan waan qornay ilaa saacadda wax lasoo qabta ma lahaan meesha uu ku yaallo dukaankiina maxamed ma jiraan dukaamo kale oo soomaaliya oo ku yaalla maya wax soomaali iyo wax ajanabi oo ku yaalla ma lahaan oo ka ahayn dukaankaasay anaka nalaga dib waa gartay maxaa marka hadda dalbanaysaan gargaar ayaan ka dalbanahaynaa maadaama xoolahayni la baabi'iye iyo raggii waxa da- dambe oo aan dib oogu ceshano oo hantina aana haysanin in caawinaada ay dawladda na siiso oo meeshayna nalagu celiyo nabadgelyana aan ku helnaan codsanahayno maadaama hadda aan malaynahayo haddii meesha aan ku laabto inaan ammaan ku helaynin maxaa yeele raggii shalay u guba meesha wuu joogaa oo meesha hadda iga soo kicin haye marka maxaan codsanahaynaa dawladda south africa inay raggi noo soo qabato oo maxkamadda ay noo keento oo xuquuqda bini-aadamnimada ay noo mariso
kaasi waxa uu ahaa maxamed shuuriye rooble oo ka mid ah milkiilayaasha dukaamada ku leh waddanka koonfur afrika gaar ahaan xaafadda la yidhaahdo denver oo rag soomaaliyeed lagu gubay kuwaas oo qaraabona ay ahaayeen maxamed shuuriye waxa uu qadka taleefonka ugu warramaya ibraahim xasan daandurey oo washington jooga
haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysa cashe ibraahin oo haatan stuudiyaha igu helisa
maalintii talaadada ayaa waxaa magaalada muqdisho lagu saxiixay heshiis la sheegay inuu u dhexeeyo labada maamul goboleed ee iska soo horjeeda ee koonfur galbeed soomaaliya oo ku doodaya inuu matalo lix gobol oo ku yaalla koonfurta soomaaliya iyo mid kale oo isna sheegta inuu matalo saddex gobol xarumaha labadaasi maamul ayaa waxa ay ku yaallaan magaalada baydhabo oo xilli isku dhowna lagaga dhawaaqay heshiiskaasi oo ay garwadeen ka ahayd dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in lagu heshiiyey in labada dhinacba ay qaataan maamul ka kooban saddex gobol oo kala ah shabeellaha hoose baay iyo bakool hase ahaatee qaar ka mida maamulka sare ee koonfur galbeed soomaaliya oo uu ku jiro madaxweynaha maamulkaasi aaminsan lixda gobol madoobe nuuno maxamed ayaa arrintaasi ka biyodiiday haddaba barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka waxaanu ku falanqaynaynaa heshiiskaasi iyo mowqifka labada dhinac waxa uu ku salaysan yahay waxaana ka qaybgelayaa cabdulaahi maxamed idriis oo leesta loo yaqaano oo ah wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ugaas xasan oo ah afhayeenka maamulka saddexda gobol oo labaduba jooga magaalada baydhabo iyo sidoo kale cabdirashiid khaliif xaashi oo ah guddoomiye ku-xigeenka macadka heritage ee xaruntiisu tahay magaalada muqdisho intaanan haddaba dhegeystayaal idiin soo gudbinin doodda waxaana marka hore idiin soo gudbinayaa warbixin ka hadlaysa aragtiyada kala duwan ee kasoo baxayay tan iyo markii heshiiska la saxiixay oo uu magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheenna mukhtaar maxamed catoosh cabdifatax geesay wuu saxeexay heshiiska wakiilka koonfur galbeed lix haddana waxaa noo saxiixaya wakiilka koonfur galbeed saddex ama hogaamiyahooda madeer wuu saxiixay
tan iyo markii ay saxiixeen heshiiska labada maamul ee laga dhisay magaalada baydhabo saddex iyo labaatanka bishan waxaa jira aragtiyo kala duwan oo laga muujiyey heshiiska heshiiskan oo ay garwadeen ka ahayd xukuumadda soomaaliya waxaa goobjoog ahaa oo taageeray madaxda ugu sarreysa dalka iyo beesha caalamka magaalada baydhabo saddexdii maalin ee ugu dambeeyey waxaa ka dhacayay dibadbaxyo lagu taageerayay heshiiska kaasi oo ay ka qayb galeen boqolaal dadweynaha magaalada baydhabo xasan xuseen maxamed xasan eelay oo ah wasiirka maaliyadda maamul goboleedka saddexda gobol oo ka mid ah mas-uuliyiinta ka hadlay dibadbaxa ayaa v o a u sheegay ujeeddada banaanbaxa inay tahay inay muujiyaan taageeradooda ku aadan heshiiska labada maamul goboleed ay gaareen walaalow shucuurtooda mid la soo koobi kara ma aheen aad ayay ugu faraxsanaayeen maadaama ay heleen dad walaalahooda oo in badan ismaanmaafsanaa ay heshiiyeen aad bay u faraxsanaayeen heshiiska maamulka madaxweynaha inaa saxeexay waa soo dhaweynaynaa wuuna dhaqangalaa cidna weydiinaya maaha inuu dhaqangalayona wax shaki kuma lahan dadkan deegaanadan baayi boqol iyo shabeellada hoosu dega waa dad walaale dad isdirirsanna maaha haladayna hadda isku meelaa la keenay oo dhinaca loo wada jiheeyey hadda wixii ka dambeeyo dibadhis
inkastoo heshiiska laga soo dhaweeyay meelo badan haddana beelaha qaar ayaan ku qanacsanayn heshiiska nabadoon maxamed xasan xaad oo ah guddoomiyaha odayaasha beelaha wiye ayaa sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid aan la aqbali karin nimankii baydhabo isku haystay oo lixda iyo saddexda kale ahaa waa la heshiisiiyey international communitiga iyo madaxweynaha federaalka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka intuba shilay ka qayb galeen in loogu ansixiyey saddexdii gobol laguna heshiisiiyey lixdii iyo saddexdii dabadeedna ayaga loo oqoonsado inay saddex gobol dhistaan ayagu saddexaas gobol oo ah bay iyo boqool iyo shabeellada hoose muddana waa qabneyo warkaasi waa meelaha waa socsoc arrintaas marka waa dulmi iyo xadgudub iyo tacaddi aan geed loogu soo gamba labadaas gobol oo bay iyo bokool nimanka degaahi gurina kuma laha beerna kuma laha xolana uma daaqaan shabeelle hoose wax shaqaay ku leeyihin lama arko maxamuud maxamed xasan maxamuud shiino oo ka mid ah waxgaradka sida weyn u taageersanaa maamul goboleedka lixda gobol ayaa soo dhaweeyey heshiiska labada maamul ee saddexda gobol iyo lixda gobol ay ku gaareen magaalada muqdisho wuxuuna sheegay beelaha kasoo horjeeda heshiiska inay yihiin kuwa damacooda uu ka zaa'id calaleeyey markuu horeys waxaan u sheegayaa dadkan buuqa iyo shirarka samaynaya oo oo colaadda abuuraya inay joojiyaan oo dowladnimo weygeeda ay u dhaqaaqaan ummadda soomaaliyeed waa mid marka waxaa la rabaa in laga dhigo saddexdan gobol la israaciyo saddexaasna la israaciyo markaa si meel laga bilaabo loo helo federaalkii aan qaadani aan nidhi qof kasta oo gobolkaas ku nool saddexdaas gobol iyo saddexaas kale iyo xamar iyo meel kastoo soomaaliya ay tahay qof specifically hebel adiga ciddaasa u dhalatay la dhihi doono ma jira mana dhicin bal horta sida fadhiga loo helo in saddexdaas gobol la israaciyo oo dowladnimadii maamulkeeda la sameeyo fikradaas waay marka waxaan qabaa aniga in yacni la soboorto gareeyo heshiiskaas dhacay
mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol ee muqdisho heshiiska ku saxiixay ayaa muujiyey inay xal u arkeen heshiiska iyo in la badbaadiyo shacabka koonfur galbeed cabdifataax maxamed ibraahim geesey oo dhanka maamulka lixda gobol u saxiixay heshiiska ayaa ka hadlay
horta dhowr qodob ayaa maaragtay ugu muhiimsan sababaha keenay in heshiiska la saxiixo qodobka ugu horeeyo wuxuu ahaa maamulada lixdaas gobol dadkii aas-aasay oo dhisay oo hormuudku ahaa ayaan ka mid ahayn waxaa marka kalifay in la tanaasulo waxaa ugu horeeyo waa ogtiin muddo waxaa socday buuqa saddex gobol oo dhinaca jubbooyinka saddex gobol oo reer baydhaba dhiseen lix gobol oo reer baydhaba dhiseen isjiijiidkii iyo go-aankii beesha caalamka ama international communitiga iyo dowladii dhexe ee soomaaliya ay qaadatay ee ahaa in saddexdaas gobol oo jubbooyinkana maaragtay la dhisay saddexdan gobolna maaragtay la dhisay si ku meel gaar ah si hadhow saddexda gobol ee jubbooyinka iyo saddexda gobol ee koonfur galbeedba wakhtigooda kumeelgaarka intuusa dhammaanin ka hor inay isu yimaadiin kana tashtaan aayahooda hadday lix wada qaadanayaan hadday saddex ahaanayaan hadday afar qaadana hadday shan qaadanayaan maadaama wuxuu marka uu yahay wakhti yar oo kumeelgaar ah oo sanad ah haddana uu yahay wax ummadan wakhtigaas sanadkaa muhiimadda ay tahay inays u xayrnaanin shakhsiyaad siyaasiyiin ah oo anigu laftirkayba aan ka mid ahay danahooda gaarka iyo rabitaankooda iyo xilka ay hayaan keliya inaysan ummadan u xayrnaanin ay muhiimaddu ahayd aqoon-yahanada qaar ayaa ku taliyay in dagaal la cilaamiyo uusan xal ahayn balse loo baahan yahay in dhanka wanaagga wax laga fiiriyo brofesor cabdiraxiin macalin yarow ayaa sheegay soomaaliya inay burbursanayd muddo ka badan labaatan sano haatanna loo baahan yahay in xal lala yimaado oo waxaan soomaali maanta ay ku kala qaybsan tahay iyo rafaadkan ee jira oo qabaa'ilka iyo aan diinta ku salaysnayn runtii nin aaminsan ma ahi haddana wadankii sidaanuu noqday waa la dhibtooday aadaa loo go'ay waa la baaba'ay in dhib kale iyo dagaal iyo hanjabaad iyo waa dhul aan rabaa inaan qabsado ama dhulkaygii waa meeshaas wax sheegaso nafteeda waxay ku fiican tahay in lagu beesgareeyo deganaan iyo ilbaxnimo waa isnaqaanaa dadka dadkii soomaali waaye dad oo aqoon isu leh oo isla dega oo isla nool oo wadajir u noolaaday waaye dhinac kasta ha noqotee gobollada lagu nool yahay inta badan loo soo hayaamayna waa gobollada barwaaqada ay jirto marka waxay ila tahay in arintaas ay khatar hor leh ay leedahay weliba ay khatar ku tahay qof allaale qofkii fitno iyo xumaan isaga bilaabo ama ku talagala inuu dadka dhibo dhibka isagu ay ku soo noqone marka waxay ila tahay in arrintaas aada looga fiirsado magaalada baydhabo dhowaan waxaa la filayaa in laga dhiso maamul ka kooban saddex gobol kaasi oo dowladda federaalk iyo beesha caalamka ay aqoonsadeen mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho waa tahay aad buu u mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh aan u soo noqdo doodeenna cabdulaahi maxamed idris leesta iyo ugaas xasan iyo cabdirashiid khaliif dhammaantiin mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan rabaa inaan marka ugu horreysa ku bilaabo su-aal ah bal sidaad u aragtaan heshiiska dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho waxaan ku bilaabayaa leesta
waad mahadsan tahay waxaan salaamayaa ogaaska iyo xasan oo meenka igula jiro iyo dhammaan soomaalida dhegaysanaysa waad mahadsan tahay walaalay heshiiskaasi mar heshiis annagaa tagnay aniga oo madaxweynaha koonfur galbeed midownoonona hogaaminayo xamar waxaan u tagnay in wadahadal aan la sameyno dowladda federaalka ah bil baan meesha joognay maalintaan kasoo tagaynina taariikhdeeda waa la yaqaanaa waxba waa nooga soo farcadaan waayeen annaga iyo xukuumadda federaalka soomaaliya khilaaf badanaana dhexgalay waxaan uga soo aqlayaanu qeybanay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha duaan oo lixda gobol ah waan usoo sheegnay waan isa soo macsalaameynay ma garatay waa garta marka heshiiska hadda la galay sidee u aragtaa heshiiska hadda la galay oo koonfur galbeed lixda ku jiray baa halkan xukuumadda federaalka dayaarada intay uu soo dirsatay laga qaaday oo heshiis lala galay wiilal oo wasiiradeena kamid ahaa oo dhalinyaro ah oo annaga aan warba u haynin reer koonfur galbeed wax war ay ka haayaan ma jirta oo heshiiskaas oo oo la sheegayo oo lix iyo saddex baa gashay la dhahayo wax naga quseeya male lixda gobol haddaan nahay oo koonfur galbeed oo saldhigoodan yahay baydhabo annaga mana aqoonsanin warno ma hayno meel ay ku shireenna ma naqaano waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdulaahi maxamed idriis lesta mar kale aan kugu soo noqon doonaa sidoo kale isla su-aashaasi waxaan weydiinayaa ogaas xasan oo ah afhayeenka maamulka saddexda gobol oo iyaguna xaruntooda ay tahay magaalada baydhabo ogaas xasan sidee u aragta adiguna heshiiskaas la sheegay inuu u dhexeeyey lixda gobol iyo saddexda gobol oo labadaba kala matala dadweynaha reer koonfur galbeed bismillahi raxmaani raxiim walaalay waad mahadsan tahay dalka iyagu sida la ogyahayba wuxuu soo maray dagaal sokeeyo muddadii dhowr iyo labaatankii sano ahayd marka soomaalidu waxay tidhaahdaa neefka markuu dhiiqoodo luglug baa loo bixiyaa marka annagu haddaan nahay beelooyinka koonfur galbeed soomaaliya khaasatan dadkii soo aasasay maamulkii saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya halkudhig annaga marka hore wuxuu ahaa nabadgelyo in nimadan lagu gaarsiiyaa maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya la yidhaahdo marka waynu soo dhaweynaynaa waxaan nagu aragnaa tallaabadii loo baahnaa inay maanta dowladda federaalka ee soomaaliya ay hore uqaatay haddii lahayn waa gartay marka maadaama heshiis lagu galay magaalada muqdisho oo u dhexeeyey saddexda gobol iyo lixda gobol balugaas xasan haddaad wax nooga taabato qodobadii lagu heshiiyey qaar ka mid a cashay aad baad u marsan tahay qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa marka ugu horeysa inay heshiiyeen labadii garab ee isku haysatay maamulka koonfur galbeed soomaaliya lixda gobol iyo saddexda gobol inay wada qaateen kuna heshiiyeen in nabadgelyada horumariyaan qaataan kuna midoobaan hal go- hal maamul kaasoo ah maamul saddex gobola koonfur galbeed soomaaliya shabeellada hoose bay iyo bakool qodobkii ugu horreeyuu ahaa iska soo saaraan guddi shan shan xubnooda oo tobanka xubnoodna ay khariiradii ama roadmapkii la raaci lahaa ay soo diyaariyaan dhanka dowladda federaalka ee soomaaliya ee saddex xubnood looga soo daraa waxaa heshiiska ku jiray in jubbooyinka xuquuqaadka walaalaha soomaaliyeed ee wada degan ee haatan maamulka ku hoos nool si siman ay xuquuqdooda u helaan kuwa koonfur galbeed ee saddexda gobol ee haatan maamulka loo samaynayana iyagana xuquuqaadka walaalaha soomaaliyeed ee deegaankaas wada degan ay ay haddii alla ku rooye wada wadaagaan marka qodobadaas iyo kuwo kalaa ka dhaacashay waa gartay cabdullaahi maxamed idriis haddii sidaad sheegtay waxaad sheegtay in heshiiskaasi maamulkiina uusan war ka hayn dad ka tirsan maamulkiinana diyaarad lagu qaaday oo sidaas heshiiska ay ku saxiixeen heshiiska in la gala miyaad diidan tihiin mise qodobadaa diidan tihiin walaalay horta heshiis meesha maba ka dhicin warqadda oo heshiiska ay ku samayseen qolooyinka la sheegayo oo camar ka shar ku sharay weli dhegaystayaal waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a markana aan wax idinka maqashiiyo aragtida dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho ee ku aadan heshiiska la sheegay in ay wada galeen maamulada lixda iyo saddexda ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya anigoo ah aamine maxamed cabdi haddii aan ka hadlo maamulka saddexda gobol ee magaalada muqdisho looga dhawaaqay maalin dhoweyd waxaan u arkaa mid aan u cuntumin ummadda soomaaliyeed sababtoo ah markii aan fiirino shirkii iyo habkuu u socday waxaa ka muuqday fara shisheeye oo fara badan midda labaad dadkii maamulka sameeyey oo lixda gobol sameeyey iyo dadkii saddexda gobol sameeyey intoodii badan way wada qaylinayaan madaxdii maamulkii lixda gobolna madaxweynahoodii khaasatan ma fadhin meeshoo kama mid ahayn kadibna magaaladii baydhabo waxaa ka dhacay dagaal la ogyahay mudaaharaadyo wax badan oo rabsho badan marka wax ummadii soomaaliyeed dhiiggeeda daadinaayo uma malaynaayo inay noqonayaan wax ummadda soomaaliyeed u cuntamo ama gobol ha ahaato ama soomaali weyn ha ahaatee midda kaleeto dowladdii xataa way ku kala qaybsan tahay isla markii shir ku dhacay oo heshiiskii la saxiixay oo saxaafadda loo gudbiyey isla markiiba waxaa saxaafadda ka hadlay qayb dowladdii ka mid ah oo golihii xukuumadda iyo golihii baarlamaanka ka mid ah oo isla markiiba ku dhawaaqeen inaanay ka qaybgelaynin fadhi dambe oo xukuumaddu leedahay ama golo baarlamaan ha ahaato ama golo xukuumadeed ha ahaatee wasiirkii arrimaha gudaha waa maqan yahay maxay ahayd oo bannaankuu jiraa mana ku jirinin mana ammaanin marka ma garan karo aniga si warkaas uu u socon karo wallaahi horta mala xun lama malayn karo dad muslinaha nahay waa inaan rajo fiican horta markasta rajaynaa balse ifafaalaha soo socdo anigu uma boginin ilaahay ha naga hayo dhib laakiin uma boginin ilaa faraha shisheeye ka baxaana soomaali meelay joogtaba u malayn maayo inay heshiis arki doonto waxaa laydhahaa saare maxamed cilmi waxaan joogaa magaalada muqdisho waa raacsanay saddexda gobol wayna soo daahday soomaalina hadda maadaama loogu dhawaaqay maxaa lahaa goboleysi qof walba hadda waxaa wuu garan karaa muhiimadda ay leedahay ma aha keliya in meesha xun laga fiiriyo waa in laga fiiriyaa meesha fiican iyo waxtarka ay u leedahay maadaama wax lagu heshiiyey wixii lagu heshiiyeyna inay sidaas u socoto waana taageersanahay wixii wax wanaag suubinayana waa wada taageersanah oo soomaali wanaageeda iyo sharafteeda dib u soo celinaya magacayga waxaa la dhahaa sahre cabdiraxmaan faarax waxaan ku faraxsanahay saddexda gobol la dhisay waxaan qabaa aniga fikirkayga in mar hore ee la sameeyay ahayd waaba la soo daahanba leeyahay waxaa aqoonsatay already dowladdiyaa aqoonsatay waa maamul muddaba hore laga soo shaqaynayay oo heshiis badan ka dhacay oo loo soo fikiray yacni ani waaba soo daahan qabaa guuluu gaarsiinayaa kal gobol ahaan kal soomaali ahaan waxaa la yidhahdaa maxamed cabdi cusuble maamulka saddexda gobol waxaan u arkaa inuu yahay riyo ay ku riyoodeen mana suurtogelayo mana anfacayo soomaaliya qabaa'iladayna isku dirayaan waa in laga gaaro waxaan ku dhaliirsanahay ekiska antarool baydhabaha laga xakumo wax macquula maahan kilomiter ha laga xakumo wax macquula ila maahan waa fikrad shisheeye magacayga waa aamine maxamed mursal wasiiradii hore haweenka maamulka saddexda gobol waxaan u arkaa wax aad iyo aad u fiican runtii waxay ahayd mar hore in howshaan la sameeyay ahayd runtii aniga waxaan ahaa dadka aad iyo aad u taageeraya lixda gobol inay muxuu ahaa inay hirgasho laakiin maadaama bahashii ay shaqayn weysay international community ahna ay ka shaqayn weysay qayb ahaan ay shaqayn weysay oo maamulkii hore oo mataqaanaa ardisabado heshiiskii ahaa oo ardisaba lagu soo seexay oo heshiiskaas waa in saddex gobol oo la dhiso maamulkaas aad iyo aad ayaa usoo dhaweynaya mar hore in la sameeyana ahayd maamulkan ummadda soomaaliyeed mataqaanaa ka gobol ahaan wax weyn ayuu kusoo kordhinayaa ummadda soomaaliyeed aad iyo aad ayuu anfacaya ummadda soomaaliyeed qoryo qori laysu qaatay iyo dagaal mataqaana waa ka dhammaatay wax walba waxaa la rabaa wadahadal in lagu dhammeeyo maamulka wuxuu kaloo faa'iido u yahay dadka deegaanka wada leh inaan qofna maamulkaas aan laga qadinayn qof walba mataqaana wuxuu xaquuq lahaa waa helaya magaciigu waa cismaan maxamed cali maamulka saddexda gobol ee dowladda aqoonsatay waxaan u arkaa inuusan ahayn mid la jaanqaadaya geedi socodka nabadda ee soomaaliya hadda u baahan tahay sababtuna waxaa weeye marka u horreysa waxaa loo baahan yahay dadka deegaanka in laga soo bilaabo oo grassroot hoose laga soo bilaabo mataqaana dib u heshiisiinta isla markaasna dib u heshiisiinta marka laga soo bilaabo hoos waxaa loo baahan yahay in loo dhiso gobolka macnaha loo diyaargareeyo dadkaas mataqaanaa qaabka maamul lagu dhiso waa la yaqaanaa oo marka maamul gobol la dhisayo shuruudaha marxaladu marxaladiisii in la gaarsiiy yaa la rabay sidaad ka warqabto waxaad ogtahay maamulka waa la dhisay xataa wasaaradda arrimaha gudaha oo aad ogtahay maaragtay inay iyadu ay shaqadan iska lahayd in la dhaafay baad ogtahay waxaad ogtahay mataqaanaa dadkii eldarskii deegaanada ka soo jeedoo jooga waxaa ka sii daran lixda gobol nimankii lalahaad waa lagu heshiisinaya madaxweynahadii wasiirada jooga waxa hal ninoo ka fallaagoobay ayaa waxaa la yidhi mataqaanaa ninkaasaa noo matelaya arrintaas waxay ogtaa shirqool shirqoolkaas nama rumaysni inuu waxaan aaminsan inuu ka wen yahay dadka soomaalida xataa maamulka madaxda sare soomaalida ka wen yahay aaminsanahay waxaan aaminsanahay inuu yahay shirqool guud oo loogu talagalay soomaaliya in mataqaanaa dib loogu celiyo dagaaladii sokeeyo ay soo martay iyo ihaano kale oo mataqaanaa afrika oo dhan saamayn kartay magacaygu waa maryan axmed hilowle joogta gobolka banaadir magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan fikirkayga ka dhiibto maamulka saddexda gobol ee dowladda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamka ay isugu keentay iyagoo lixdii gobol iyo saddexdii gobol ah in dib loo heshiisiiyo taas waa mid aan kasoo horjeedno haddaan nahay dadka degan gobolada banaadir shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo weliba guud ahaan koonfurta soomaaliya maxaa yeelay dadkii lahay in la weydiiyo go-aanadooda ama aayahooda ma ahayn dadka layskugu keenay oo heshiisiinta la dhexmarsiiyey waxaan leenahay waa arin ka baxsan biniaadanimada iyo xuquuqda dadka deegaanka deegaanadaas degan oo aan waxba laga weydin waxaan ka xunnahay madaxweynihii jamhuuriyaddii federaalka ahayd ra-iisul wasaarihii ra-iisul baarlamaankii oo hogaanka dalka ahay iyo beesha caalamka inay muquuniso dadka degan goboladaas oo xuquuqda ku leh gobolka shabeellaha hoose oo dadka ugu badan ilaahay wuu sameeyey dalka sida dalka ilaahay uu ciidda ugu fidiyey ayuu dadka deegaanadana ugu fidiyey dadkii deganaa ee xuquuqdooda lahaa waxba lagama weydin waxaan leenahay ha laga waantoobo ha laga noqdo midaan yeeli doona ma ahan waa xuquuqdeennii waa dalkeennii soomaali ma diidan inay isu timaadaan rabnaa wax lagu qaybsaday haddana xuquuqaha dadka leh waa in laga warsadaa aragtida dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho ee ku aadan heshiiska la sheegay in ay wada galeen maamulada lixda iyo saddexda ah ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya aan usoo noqdo dooda cabdirashiid khaliif xaashi waad maqlaysaa soo maa si fiican waxaad ka warantaa bal adiga sidaad u aragtid adiga shaksiyan in heshiis la wada saxiixdo ama heshiiskan la saxiixay muxuu kula muuqda adiga labadan maamul ee saddexda gobol iyo lixda gobol kale matala labaduba xaruntooda ku taalla magaalada baydhabo waa mahadsan tahay caasho iyo khiyaarta kaleba runtii soomaalidu inay heshiis saxiixato oo wixii laisku hayay lagasaga soo dhawaado waa wax wanaagsan guud ahaan in heshiisba marka lasoo hadal qaado wax wanaagsan weeye laakiin hadda un khiyaarta hadda laynka ku wada jirta waxaa ka muuqata in aliisi dadki qaar ka mida ama dadkii lixda gobol aaminsanaa aysan aaminsanayn in la heshiiyey madaxweynuunana isagana idaacaduhu waa ka sheegahayeen iyo saxaafaddu inuu yidhi arrintan ma taageersanin waxaa kaloo la ogyahayna in soomaali kale oo oo gobolka banaadir ama ku abtirsata ama maaragtay ka hadlaysay inay iyaguna arrintan kuwaba dhexsireen oo dhahayeen lama jirno oo wasiiradiiba ay tegi waayeen shirkii golaha wasiirada iyo xildhibaanadii la sheegay inay tegi waayeen marka runtii uun isjidjid badan baa ka dhex muuqda mawduuca waxaana keenaya oo hadda maraykanka iyo u n-ta iyo e u-da iyo egad iyo african union iyo amisonna way taageereen heshiiskan way taageereen wax kalena maahane heshiiskan heshiis u burin lahaa saan haddaan loo dhigin bay horey iyagu maaragtay umulso uga ahaayeen oo kid ugu dhaliyay jubbooyinka marka qoladan dhexda gobol sheeganaysa kismaayo iyo iyo maaragtay ama jubbada hoose jubbada dhexe iyo gado oo meel kale lagu rakibay si kale loo rakibay wakti hore dhowr sano kahor ama sanad iyo bar ka hor bay sheeganhayeen marka in laga soo reebo way ku khasbanaayeen international community ama bulshada caalamka heshiiskaasna waxaa ka ahaa mas-uul ka ahaa inuu shaqeeyo kii kismaayo lagu sameeyey dowladda etoobiya haddana kan kaalin weyn bay ku lahayd inay ama ku qanciso ama ku culaysiso in saddexdaas gobol la qaato oo taas hore la iska daayo ama mar kuwaan banaadir ka hadlahaya ama kuwii jubbada jubbooyinka u hanqaltaagahayay ama kuwaan saddexda gobol isku haysta kulligood waxaa laga dhadhansan karaa soomaalidu inaysan inaysan weli aan aan aan macnaha aan laysqancin oo macnaha qabyaaladii iyo kala shakigii iyo macnaha qof kasta uu macnaha meel inuu hadda ku habsado in la wada rabo oo dalkiiba hadda runtii iyadoo maanta labaatan iyo lixda juun ay tahay oo ama loo dabaaldegahayo maaragtay konton iyo afar guuridii soomaaliya in runtii soomaalinimadii ay hadda aan aan lagu aada looga sii lagu sii degdegahayo deegaanada iyo gobolada lagu sii degdegahayo marka runtii aniga heshiis waa un la sheegay aadna waa loo buunbuuniyey laakiin hadalada idaacadaha laisku dhaafsanayo laas saddexdii biloo lasoo dhaafay waxaa ka muuqda in runtii waxyaaba badan ay meesha ka maqan yihiin oo heshiis heshiis boqolkiiba boqol muuqda uusan jirin waa tahay cabdirashiid aad baan u mahadsan tahay mar kalean kugu soo noqon doonaa heshiiska sida carabkaad ku dhufatay ugaas xasan oo ku dhuftay qodobo la sheegay inay ku jiraan waxaa ka mid ah in maamulka jubba oo saddex gobol isagoo hadda matela maamulka lixda gobol saddex gobol oo ka mid a gobolada uu hoos yimaado ay sheeganayaan in uu ka mid yahay maamulka jubba maamulka jubba in dadka ka soo jeeda gobolada kale ee baay iyo bakool iyo iyo shabeellaha hoose in xuquuqda ay ku leeyihiin dadka degan maamulkaas laga siiyo sidaana saddexda gobol heshiiska lagu qaato horta taas ugaas xasan ma jirtaa heshiiska inuu ku jiro qodobkaasi xase waa ku jira anigana waa ku maqlayaa lesta ugaas xasan ma ku jiraa qodobkaasaan sheegay heshiiska lagu galay magaalada muqdisho ha wuu wuu ku jiraa waana mahadsan tahay wuu ku jiraa labada dowlad goboleed ama maamul goboleed jubbooyinka iyo koonfur galbeed sadexda gobolba labadaba wuu xusaya heshiiskuna wuu tilmaamaya in xuquuqaadka ay wada leeyihiin walaalaha soomaaliyeed ee degan gado iyo jubbada dhexe iyo jubbada hoosena iyadoo ay hogaanka u hayso dowladda federaalka inay walaalaha soomaaliyeed ee deegaankaas degan ay xuquuqda ay wada leeyihiin si awood qaybsi wanaagsan oo xalaala loo wada qaybsadaa saddexdan gobol ee koonfur galbeed soomaaliyana sidoo kale walaalaha wada degan cid kastoo deegaanka deganna xuquuqaadka ay leeyihiin inay si saani ama si siman ay u helaan aad baad mahadsan tahay lesta waxaan rabaa inaan su-aal kuu gaara ku weydiiyo mar haddii maamulka lixda gobol adigu aad ka mid tahay islamarkaana weli maamulkaasi aad la dhacsan tahay lixda gobol ee hadda maamulka aad ka mid tahay uu sheeganayo saddex ka mid a waa gooni buu u go-an yaho maamul jubbal yidhahdaba halkaa ka jira oo hadda shaqaynaya saddexda gobol in la qaato dadka kale ee aada u doodayso xuquuqdooda aad raadinayso ee saddexdaa gobol ee kala degan in xaggaa xuquuqdooda ay ka helaan maxaa ku jaban bay kula tahay caashoy waad mahadsan tahay waa kusoo noqday beenkana caashoy maamulkan lixda gobol oo aan andifaacaya waxaa erga isugu timid gobolka baydhabo erga toddoba boqol iyo sideetan iyo saddex erga ayaa isugu timid oo sanadii bar fadhiyey oo dastuur samaystay oo calan samaystay oo gol gol golaha guurtada samaystay oo golo madaxtooye samaystay madaxweyne samaystay golo wasiire samaystay oo sanadkii bar u fadhiyey oo afarta iyo barka la sheegayo oo soomaali qabiil kasta ku jira toddobadaasi boqol iyo sideetan iyo saddexdaas ergey ayaa ansaxiisay dastuurkaas iyo waxyaabahaas aan kusoo sheegay walaalay waxaad ila tahay xaqiiqda haddii loo soo sheego xukuumadda iyo dowladda federaalka soomaaliya way ogeyd ra-iisul wasiirka arrimaha gudaha oo darhaad oo ka hadlayay arrintan waa noogu yimid baydhabo madaxweynaha baydhabo yimid isagoo na dhahaya hal maalin laba beri noo joojiya isagoo dhahaya ayaa noo yimid way og yihiin mas-uuliyiinta ugu sareysa soomaaliya arrintaas arrin laba wiil iyo saddex qof oo wax ka bedeli karta ma aha mid maamaaha haddaan kuu sheego soomaalida waxay hees ay tariyana jirtay waradar hadduu dhacmooda maxaa lagu diiriyaa amise daawo hadday bukooto maxaa lagu dabiibaa caashooy dastuurkii federaalka soomaaliya oo odhanayay gobolada iida hase soo sharxaan gobolba gobolka doonaya ha raaco dastuurkaas waxaa burburiyey saddexda wadanka ugu sareyso oo ra-iisul wasaare cabdiweli ka yahay oo guddoomiyaha baarlamaanka oo sharci ilaalihii ah sharcigii constitutionkii xukum dawladda lahayd oo federaalka aan isku waafaqsanayn iidaa burburiyey mahmahadaas lixdankii ahaana iidaan u sheegayaa arrintan ummadan soomaaliyeed oo lixda gobol ay iskugu timid oo dastuurkooda samaysay oo waxooda samaysay in laba qof oo dayaarad lagu geeyey meesha iyo ra-iisul wasaare madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan intay meel la fariistaan oo adduunweynihiin ay u yeeraan ma dhici karto
lestadoo raalliya hadalkaan qaybsano tan haddii sababo lagu soo saxiixina waa sidaas aniga hadday tahay waddankan madaxweyne iyo wasiir ra-iisul wasaare uu dikreeto ay ku sameynayaan gobolada mise maamul goboleedyada dastuurkaa lagu daro hadda kuma jirto waa tahay lestadoo raalliya shacabka gobolada jooga ayaa shaqadooda tahay waxaan adduunka u sheegayaa intaas ay ka noqdaan ra-iisul wasaaraha weliba khaasatan ra-iisul wasaaraha waxa uu rabaa ra-iisul wasaaraha qofoo wiilashayada ah oo anaga isku reerka nahay in lacag lasoo siiyo baydow loo soo diro dib naga dhex dhaco waxyaabaha aan ka baqaayo adduunkaan u sheegaya aada cabsideed i hayso waxaa waaye in baydhabo balaayo kale ka dhacdo fisno ka dhacdo dhaqaale ay soo qaataan ha loo sheega dadkaan aan wax magaradka ahayn oo dadka isku leynayo lesto waad mahadsanta ogaas xasan baan siinaya ogaas xasan lesto intaasoo qodob uu sheegaya maxaa kaga qancinaysaa maadaama labadiinaba magaalada baydhabo aad joogtaan labadiinaba isku masiir aad raadinaysaan hase ahaatee laba dhinac aad kasoo kala jeedaan maxaa dadkii deegaanka aad ku qancinaysaan cashay aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee doodda inoogu qaybinaysid waxaan rabaa horta walaalkay mister lesto inaan u sheego aniga iyo isagu waxaan nahay xogogaal arrimaha ka dhacaya koonfur galbeedna inta uu joogay deegaanka anna waa ku sugnaa su-aasha meesha taagan waxay tahay walaalkay marka uu leeyahay laba inan oo aynu qaabanahay baa dowladda federaalka ay hesiis la soo gaadhay madaxwe nuunow maxamed oo hogaaminaya wafdi ballaaran baa loogu wacay magaalada muqdisho sida annagaba naloogu martiqaaday dowladda dhexe ay martiqaadka noogu fidisay si dhibaatooyinka ka jira deegaankaas looga helaa xal waxay yimaadeen magaalada muqdisho annaguna waxaa nimid magaalada muqdisho dowladii dhexe ee federaal ee soomaaliyeed oo loo igmaday hagidda iyo hogaaminta dalkan loona doortay iyo ayagu waxay isku mari waayeen way isku fahmi waayeen in la qaato nabadda colaadana la joojiyo mareenka faraha badan ee uu walaalkay muujinayo kama dira deegaanka uu haatan joogo dadkaas muddo sanada ayay wada joogeen laba aragti oo fikrada ayay kala wateen wiilna noogama dhimanin cidna laguma dilin dhibaatana kamaysan dhicin aragtidina maanta waa lagu midoobay waxaana suuragala in xukuumaddii dalka maanta loo igmaday inay masiirka ummadda ka turjunto ayuu aragtay xal waad mahadsantahay walaalaha iyaga garabka kalena xal u arkeen marka ay diideen inay qaataan nabadda iyo wacyiga maanta dalka ka jira ayay cara ugu laabteen magaalada baydhabo dowladdu waxay si toosa u casuntay niman ka tirsan golaha wasiirada si ay u qaataan nabadda garabka kale ay diideen waata ogaas xasan horanay nabadda ayaan wadnay haddana nabadii ayaan qaadanay walaalaha iyaga kale ee iyaguna aaminsanaa fikirka lixda gobol lixda gobol iskuma haysto waa gobollo soomaaliyeed oo soomaaliya o dhan baa wada degta laakiin nabaddaa wax walba ka horeysa annagu nabadaan qaadanay walaalaha iyaga kaleo nagu soo birana nabadday qaateen si bulshadan dib u dhaca uu ku yimid dagaalada iyo abaaruhu ay daashadaan looga saaraa dhibta waatahay nabadda aad u diidiyey horumarka dadka loo wado waa tahay ogaas xasan aad baad mahadsantahay cabdirashiid khaliif adnoo kuu soo noqon doonaa waxya raalleho waxaan rabaa inaan leesta ku laabto leesta wasiiro gaaraya sida la sheegay ilaa iyo sideed wasiir oo maamulka lixda gobol ka tirsan ayaa la sheegay in ay ka tanaasuleen lixda gobol oo ay saddexda gobol ku qanceen oo heshiiskaasna ay wax ka saxiixeen maxaa adiga ka duwan saaxiibada oo hadda ra'yigoodii bedelay oo adiga weli kuu muuqdo ra'yigaagii aada weli ugu dhegan tahay lixda gobol waad mahadsan tahay caashoy horta sideed wasiir ma aha dadka dayaaradda loo soo diray oo lasoo qaaday anagoo xagga joognaba la keensaday waa afar wasiir afartana meeshay joogaan cid kale oo weheliso oo wasiirada oo koonfur galbeedna ma jirto tan labaad waxaan kuu sheegaa yani waa kuu sheegay ummadda tan waxay leedahay masiiray leedahay shacab bay leedahay shacabkii aad ogeyd oo baydhabo joogay waad og tahay adduunka saddex gobol iyo laba gobol iyo saddex gobol waa lagu murmaa waa las waa lasweydiiyaa laakiin cid oo documenti intay saxeexdo ay qaadato wax saxeexdo oo leedahay aniga dhulkii iyo shacabkaydii oo halkaas iyo halkaas deganaa waan ka tanajulay saxiixaydana waa kana waa adduunka tii ugu horeysay federatiyonahan toddobaatan sano ayaa lasoo raadinayay ummadda tan oo lixdaas gobol degta toddobaatan sano ay soo raadinayeen awowayaasheenaan kasoo gaarnay waxyaaba badan aan kasoo gaarnay ilaa izoobasha ayaa soo raadinayeen way ku dhinteen say u raadinayeen ay ku dhamaadeen ilaa ay hadda nin documenti saxiixa waxaa jira labadaas wiil oo halkaas joogto waa tahay xeexday saxiix anagaa documentigii ay horyaala oo leeyihiin goboladaas goboladadas annaga mani beertaas iyo beerahaas annaga mani
waa tahay ugaas xasan waa ku siin doonaa adigana waxaan ogaanayaan waxay dhalaan iyo waxay sii waa tahay lesta
boqol sano lesta waa kasoo wareegata lesta waad mahadsanta hadalka aan qaybsanna adoo raalliya lesta may maqlaysaa kana waan u sheegaynaa ummadda masiirkooda oo iyaga ay garteen waan ka dhaadhicinaynaa in ay dhibaato u geysteen ummaddaas maalin maalimaha ka mid lesta waktiga aan ka hadli doonaa lesta arrintaas.
waxaan rabaa inaan cabdirashiid khaliif siiyo Ya, ya.
cabdirashiid khaliif bal dooda halka ay marayso waad maqlaysaa maxaa ku dari lahayd Eh, doodu waa un dee hadda un soomaaliya eh, waxaa laysku eh, markii federaalkii dadkii eh, ay dowladdii eh, waktigii laba sano ay ka hartay laba labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa hadda xamaasadda soomaalidu ay noqotay maamul goboleedyo halkaasaa lagu farafootamaya oo dad siyaasiyiin hore ahaan jiray oo wasiiro iyo xilal ka hayay eh, muqdisho ka hayay baa hadda goboladii ku faafay ayagaana eh, maarata ama jubbaland raggii aadka uga shaqayn jiray berigii hore wasiiro hore ahaayeen midii hadda mardaadi oo dhahayo dowlad baan ka sameeyay labada shabeelle wasiir hore oo gaashaandhig buu ahaa haddaas raggaas baydhabo jooga oo hawshaan wada waa wasiiro hore iyo xildhibaano hore marka siyaasiyiintiiba hadda maadaama aada loogu celceliyey in eh, labada kun iyo lix iyo tobanka aan odayaasha dhaqanku eh, doorasho in la geli doono lagu celceliyey oo aan lagu noqon doono habkii hore ayna muuqato doorasha inaysan dhici karin dareen ah baa siyaasiyiinta waxaa ku jira dareen ah in maamul goboleedyadu ay noqon doonaan kuwa siyaasada dejin doona oo xildhibaanada soo socda iyo waxaas marka mawduucan ba hadda wuxuu noqday midka xiisaha leh oo lagu maqan yahay oo qof kasta raba inuu meel eh, uu ku habsado Eh, shacabka soomaaliyeed oo ama baydhabo ha joogaan ama kismaayo ha joogaan ama gobolada dhexe ha joogaan ama banaadir ha joogaan ama kuwa waqooyi iyo bari ha joogaan dad yar baa danahooda dadkaas waxay u baahan yihiin oo ku murmahayo dadkaas waxbarasha ha la siiyo caafimaad ha la siiyo cunto ha la siiyo siyaasiyiin baa hadda raba inay aagag degaan oo aagag xirtaan si hadhow labada kun iyo lix iyo tobanka ay u noqdaan dad cod leh oo me- marka habkaas baan ugu arkaa macnaha scrambling waxa ingiriiska lagu yiraahda ama maaragtay waxaa lagu faafay ama lagu fidahayaa dhul dhulkaasoo dhanna shabaab baa ku hareereysan oo magaalo kastoo ka mid a ee, oo hadda laysku hayhaysto ciidamo as- ajaanib ah oo ethoobiyan iyo Waa tahay.
burundi iyo rwanda aad jooga shabaabna banaanka ka jooga laakiin siyaasiyiin soomaaliyeed baa runtii isku dagaalamaya marka aniga aad baan uh, macnaha ay ii dhibta markaan maqlo eh, eh, in eh, maslaxad umadeed la- la- hadda arrinta ay salka ku hayso Waa tahay.
Soomaalidu- soomaali soomaaliya way qaadaa laakiin hadda siyaasiyiin un baa raba inay is- macnaha meel cagta la helaan ay hadhow ka gorgortami karaan waa tahay cabdirashiid khaliif aad baad mahadsan tahay ugaas xasan si kooban waxbaad gocanaysay maxaa ku dari lahayd casha waa mahadsan tahay walaalkay waxaan rabaa marka uu leeyahay heshiiskaasi ma aha heshiis loo wada dhan yahay waxaan u sheegayaa golaha guurtida eh, odayaasha dhaqanka soo dhisay lixda gobol eh, meesha uu asagu hadda wasiirka ka sheeganayo raggii keenay dhammaantood waxay ku sugnaayeen markii uu dhacahayay heshiiska magaalada muqdisho uu ka dhacahayay ugu yaraan dhowr iyo soddon oday oo odayaashii golaha guurtida ee soo dhisay lixda gobol baa ku sugnaa ee asna uu garanayo mid mid haddaan ugu tilmaamo uu garan karaya marka eh, marka waxaa fiican marka la hadlayo waxaa laga hadlahayaa inay noqdaan wax ummadaa u danaynayo Waa marka tahay.
colaad iyo dagaal aan deegaankaa ka jirin Waa tahay.
in hadda la colaadiyo oo la yidhahdaa waxbaa dhacayaa aniga waxaan qabaa inaysan macquul ahayn Ugaas marka Xasan.
heshiiskan heshiis caalami buu ahaa walaalihii dagaalamana way ku hiriiriyeen qooyinkii dhaqanka ee soo yeegleelay eeda goola asagoo hadda wajiirka u yahay baa taagnaa dhowr iyo soddon xubnooda waa tahay waxaa la Qaati ka ahaa waa heshiiska.
tahay waxaa kolay ilaa hadda carabka lagu dhuftay malaaq malabow iyo malaaq shiine inay ka mid ahaayeen dadkii heshiiska joogay waxaan rabaa annagoo si koobanna u hadlayna islamarkaana ismaqlayna een, bal labadiinuba waxaad kala matashaan laba maamul oo saddexda iyo lixda gobol ee maamul goboleedka koonfur galbeed iyo saddexda gobol marka waxaan rabaa labadiinu midkiinaba inuu ii sheego waxa uu ugu arko maamulkiisa inuu yahay midka saxan leesta si kooban waqti yaraan haysanaa
aniga horta baaq inaa adduunweynaan u sheegana waa rabay arrin Baaqa- baaqa gadaal iigu dhig, maamulka- ay horyaalo oo oo madaraha ugaadka ay samaysteen waxaa ku qoran heshiis ku sameyn gobolada koonfur galbeed dhowr goor aad ka hadashay arrintaas leesta waxaan rabaa su-aasha aan ku weydiin aad usoo noqotay ah waxa maamulkaaga aad ugu aragtid inuu yahay midka saxan si kooban waxaad haystaa toban second please wa waa kuu sheegay taas ee, maamulkayga waxaan si ko uga arkayaa inuu saxan yahay ee, ee, maamul oo dastuur leh oo calan leh oo oo, ee, golo guurta leh waayaan ku yidhi oo ergeyda ka soo qayb gashayna toddoba boqol iyo sideetan iyo saddex qof ay tahay ay ansaxiyeen oo lixda gobolna ka kala yimaadeen waa tahay waxaan rabaa ugaas xasan inaan siiyo siiyo waa dad new people oo hal family ah hal reer ah Waa ta- malaaqshiin iyo malaaqmalaba waa waa kuna familia oo mirafle la yidhaahdo hadi laba qof iyo saddex qof iyo hal family ma- ma ma qaadan karaa ma jirto.
waa tahay ugaas Waa xasan mahadsantahay.
ugaas xasan si kooban Een, maxaad ugu aragtaa heshiiskan inuu yahay mid muhiim u ah dadka reer koonfur galbeed haashay aad baad u mahadsan tahay ee, goboladan koonfur galbeed la yidhaahdo saddexda horta waa ubucdi soomaaliya halka mar waliba ay sirta ka quran tahay waa koonfurta ko- soomaaliya saddexdaa gobol marka mar hadday saddexdaa gobol maamul iyo kala dambeyn iyo xuquuq siman la helaa waxaan aaminsanahay soomaaliya oo dhan ba inay tahay ee, meel nabadgelya ay kusoo dabaalantay saddexdaa gobol oo kalena walaalaha degan wada degan xuquuqda ay leeyihiin waa wada helayaan haddii ilaahay idmo aniga laftayda waxaan kasoo jeedaa gobolada jubbooyinka dadkayguna meeshay ugu badan yihiin maa iyo boqolla dadkaygu waa degaya shabeellada hoosaba marka in maa saddexdaana wixii xuquuqaada walaalaha soomaaliyeed ay kuleeyihiin si saaliya nabadgelyo ku jirto colaad ku jirin la helo saddexdaana maamul ummadda soomaaliyeed ay u wada dhan tahay waa tahay xuquuqda la helayaa aad la baad helo waa umahadsanta warka kuwa halka ku jira aad aad baad umahadsan tahay kelmadda ugu dambaysa cabdirashiid khaliif maxaa xalka u aragtaa Eh, xalku waa in eh, eh, hadalka ah, dhinaciisa loo bato eh, aan la iska indhisaabin in eh, arrintu halkaas aysan ku dhammaane eh, dhinacyo kala duwan oo aan hadda ninka ragga hadlahayo oo baydhabo kasoo hadlaya oo mawduuca diidan iyo kuwa xamar ka hadlayaba iyo guud ahaan eh, dadka ay talada ku koodo soomaaliyeed in wada hadalka iyo arrinta in laga sii wada hadlo in lagu sii jiro oo aan loo qaadan in arrinta lasoo afjaray ee ee weli wax badan ay dhiman yihiin in la fahmo weeye guud ahaana mar kasta oo la hadlaayo iyo ama wax la dejinayo aan lagu dejin markaas in wax lagu kala furdaamiye ummadda soomaaliyeed maxaa u danaya maxaa waari kara mar maskaxda lagu hayo
intaasna dhegaystayaal waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta igala qayb galeen cabdulaahi maxamed idriis lesta oo ah wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ugaas xasan oo ah afhayeenka maamulka saddexda gobol labaduba waxay joogaan magaalada baydhabo iyo sidoo kale cabdirashiid khaliif xaashi oo ah guddoomiye ku-xigeenka macadka heritage ee xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonno nabadgelyo
waa tahay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka waxaa halkan ka soo jeedinaysay oo na soo diyaarisay caashe ibraahim aadan caashicuud ciddii uu seegay waxay goordhow barnaamijkaasi mar kale ka dhegaysan doonaan website-keena somali v o a com laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaanaad naga dhegaysanaysaan haatana waxaan kusii siqaynaa gunaanadkii idaacaddeenna haddii qodobada ugu waaweyn idaacaddeenna galabnimo aan idiin sheegana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka ukraine ayaa maanta midooda yurub wuxuu la saxeexday heshiis ah, dhinaca ganacsiga xorta ah wuxuuna madaxweynuhu sheegay in wadankiisu wax badan u huray saxeexidda heshiiskan sidoo kale dal- dalkaasi aan idhaahdee dalalka midooda yurub ayaa maanta waxay shir ku leeyihiin wadanka ah, dalkaasi belgiumka waxaana madaxdaasi ay soo dooranayaan midooda yurub ah, hogaamiyihii ay yeelan lahaayeen guud ahaan idaacaddeenina waa naga intaas intaan dib u kulmi doonno waa dhammaan bahda v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.